iyadoo dalka sacuudiga ay ka socdaan wax lagu sheegay wadahadallo lagu heshiisiinayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa wararka ka imanaya gudaha dalkaasi waxa ay sheegayaan in dagaallo culus ay ka soconayaan magaalada caasimadda ah ee alkhartuum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gudaha dalka suudaan wadahadalladan oo ay garwadeen ka tahay dowladda sacuudiga ayaa ka dhigan xabad joojin cusub oo ay gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ee kala ah ciidamada militariga ee uu hogaaminayo cabdifataax al burhaan iyo maleeshiyaadka la magacbaxay gurmadka degdega ah ee uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo xamdaan doglo dadka ku sugan magaalada caasimadda ah ayaa waxa ay soo sheegayaan in ay maqlayeen duqeymo xooggan oo lala beegsaday xarumo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda sida xarunta biyaha ee magaalada tan korontada iyo baqaaro waaweyn oo ku yaalla halkaasi tani ayaana sababtay inay biyo la'aan iyo koronto la'aan la soo deristo dad badan oo suudaaniyiin ah diyaaradaha dagaalka ee uu leeyahay taliska militariga ee xukuumadda suudaan ayaa lasoo warinayaa inay duqeymo xooggan ka geysteen tuulada rayaad ee ku taalla magaalada caasimadda ah waxayna diyaaraduhu si indhala'aan ah u beegsanayaan goobaha caamka ah iyo xarumaha la sheegay inay degan yihiin maleeshiyaadka uu hogaamiyo xamdaan doglo arrimahani oo dhammi waxa ay dhacayaan iyadoo magaalada jiddah ee dalka sacuudiga ay ka furmeen wax lagu sheegay wadahadallo la isugu keenayo hogaamiyeyaasha inqilaabka kula wareegay talada dalka suudaan kuwaasi oo ay soo abaabuleen dowladaha sacuudiga iyo maraykanka si loo joojiyo colaadda ka dhex caloonsan dalka suudaan kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay fashilmeen iskudayo dhowr ah oo lagu doonayey in xabad joojin waarta lagu dhex dhigo qolyaha ku dagaalamaya dalka suudaan inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay wadahadallo furmeen ayaa haddana waxaa soo yeeraya hadalkaa ka duwan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka al sacuud ninka lagu magacaabo faysal bin farxaan ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo inay si rasmi ah u furmeen wadahadallada lagu sheegay in laisugu keenayo qolooyinka kala matelaya alburhaan iyo ku-xigeenkiisii hore ee xamdaan doglo waxaan maanta soo dhoweynaynaa inay magaalada jiddah joogaan ergooyin kala metelaya ciidamada militariga suudaan iyo askarta gurmadka degdega ah si ay ugu wada hadlaan xaaladaha ka taagan waddankooda ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ku yidhi war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka dagaallo xooggan ayaa mar kale waxa ay maanta dib ugu qarxeen xaafadda loo yaqaano albaxri ee ku taalla magaalada alkhartuum ee caasimadda dalka suudaan taliska militariga ee dalkaasi ayaana soo saaray bayaan uu ku sheegayo in uu gacanta ku dhigay qaar ka mid ah shiishiyahanada maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo xamdaan doglo isla markaana ay la wareegeen gaadiid iyo hub ay lahaayeen maleeshiyaadka muuqaal uu baahiyey militariga suudaan ayaa waxaa ka soo muuqanayay mid ka mida saraakiisha ciidanka oo ku goondinaya in ay sii wadi doonaan dagaalka isla markaana iminka ay ku raad joogaan firxadka maleeshiyaadka gurmadka degdega ah
waxaan hadda ku sugannahay khiyaadad baxri waxaan nahay ragga dagaalyahanada ah ee eryanaya firxadka kooxaha fallaagada ah
dagaalada ka socda dalka suudaan oo galay isbuucii saddexaad oo xidhiir ah ayaa waxa ay galaafteen nolosha boqolaal ruux oo rayid ah iyadoona ay dhaawacmeen kumanaan kale tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaana soo sheegaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay lix boqol oo ruux halka dhaawacuna yahay shan kun oo kale waxaana intaa dheer in saddex boqol soddon iyo shan kun oo ruux ay ku barakaceen dagaalada kuwaasi oo boqol toban iyo shan kun oo ka mid ah ay isku dhiibeen dalalka jaarka la ah dalka suudaan
waxaan ka imid suudaan gaar ahaan gobolka waqooyi ee daafuur maalmihii la soo dhaafay xaaladdu aad ayay u cakarneed laakiin alxamdulilaah maanta waxaad moodaa in ay xooga deggan tahay xaaladdu hadda waa mid yaro deggan allaah ayaana ku mahadsan laba maalin ayay nagu qaadatay in aan ka soo gudubno waddada abuusibil markii aan dalka ka soo tegnayna xaaladdu aad ayay u adkayd laakiin dhibaatadii waan ka soo fogaanay xaaladdaynu hadda way roon tahay aniga waxaan ka imid umudarmaan gaar ahaan xaafadda xeebta annagu waxaan soo baxnay maalintii ugu horaysay ee dagaalka maxaa yeelay xaaladda meesha ka jirta waxa ay ahayd mid argagax badan cabsi iyo qalqal ayaana dareennay ma malaysanayn in marxaladani oo kale ay suudaan soo mari doonto ugu dambayn waxaan imaanay masar xaaladdu aad ayay u adkayd gurigeenna waa la duqeeyey inta badanna waa uu burburay dhawaaqa duqayntu aad ayuu u darnaa waxaan u baqnay nafteenna iyo carruurteenna waxaan raadinay meel ka ammaan badan suudaan masar oo ah dowlad noogu dhow ayaana gaarnay in ay tahay meel amni loo soo doonto
jimcihii lasoo dhaafay waxaa dagaallo culus oo ka dhacay magaalada alkhartuum iyo nawaaxigeeda ku dhintay ugu yaraan lix iyo toban ruux oo rayid ah kuwaasi oo ku dhintay rasaasta ay isweedaarsanayaan ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah inkastoo la hayo qayb ka mid ah khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka rayidka ah haddana waxaa aad u adag in la helo tirada rasmiga ah ee iska dileen qolooyinka ku dagaalamaya dalka suudaan kuwaasi oo midba midka kaleba uu guulo ka sheeganayo balse miidaanka dagaalka ma aysan ka muuqan guulahaasi ay kala sheeganayaan waxaa la soo warinayaa dhibaatooyin adag oo ay wajahayaan dadka ka barakacay dagaalada culus ee ka soconaya dalka suudaan war ka soo baxay hay-adda waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana waxaa lagu sheegay in sagaal iyo toban milyan oo ruux bilihii lasoo dhaafay ay wajahayeen gaajo iyo cunniyari baahsan xaaladda iminka soo korartayna ay ugu sii dartay dadkaasi waxay hay-addani ka digtay in dhibaatada ugu badan ay soo gaari doonto dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobollada daarfuur kardafaan iyo niilo asraq oo dhammaantooda kuwad yaala dalka suudaan kuwaasi oo u nugul colaadaha maadaama horraanba gobolladaasi ay uga jireen dagaal beeleedyo sababay dhibaatooyin daran dad badan ayaa rajabeel ka muujiyey shirka la sheegay in magaalada jidda loogu qabanayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ee ay kala hogaaminayaan jenaraalada inqilaabka militari kula wareegay talada dalka suudaan waxay sheegeen in markii hore loo baahnaa wax un xabad joojina in la dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan lana joojiyo dhiigga dadka rayidka ah ee qubanaya markaasi kadibna laga wada hadlo sidii loo soo afjari lahaa xiisada ka dhex jirta qolooyinka isku haya xukunka dalka suudaan maraykanka ayaa aad ugu walaacsan dagaalada ka soconaya dalka suudaan maadaama ay halkaasi ku dhimanayaan rajooyinkii iyo damacyadii guracnaa ee uu ka lahaa dalkan dhacbariga qaaradda afrika imaaraadka carabta iyo dowladda ruushka ayaa iyaguna dhankooda sii horinaya dagaalka kuwaasi oo taageero ballaaran u fidinaya hogaamiyaha mucaaradka ee lagu magacaabo xamdaan doglo